ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka taakulo oo khamiis dhaaf walba aad ka dhegaysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar barnaamijkan waxaa idila socodsiin doona anigoo abdaxsiid xasan macalin markaana kusoo dhowaada qaybtii siddeedaad ee barnaamijka taakulo
dhegaystayaasheenna qiimaha lahow kusoo dhowaada qaybtii sideedaad ee barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalna taageerada iyo waxqabadka hay-adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ee ka howlgala qaybaha kala duwan ee dalka soomaaliya barnaamijka taakulo waxaan idinkula wadaagnaa xogo iyo macluumaad muujinaya taakulaynta joogtada ah ee ay qaramada midoobey la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed taakulo waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwo kale oo badan toddobaadkan waxaan barnaamijka taakulo ku qaadaa dhigi doonaa
UN Women has been in Somalia since 2015 and has been focusing mainly on women's participation in politics and peace, ending violence against women and girls and strengthening rule of law and access to justice for women.
UN Women marka loo fiiriyo hay-adaha qaramada midoobe hay-ada arrimaha jendarka ka caawisa wasaaradda waaye hay-adaha ugu muhiimsan waa hay-ada badanaa caawiyo wasaaradda oo qaramada midoobe ka tirsan sida UNFPA, UNICEF, UNDP, UN Women marka iyada waxay qaabilsan tahay dhinaca ka hortaga tacadiyada waxay kaloo qaabilsan tahay awoodsiinta haweenka sinaanta jendarka iyo guud ahaan xuquuqda haweenka marka tan iyo intaa wasaaradda kusoo biirish labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo hadda waxaan aan aan ogahay in ay howlo badan oo muhiim u ah arrimaha horumarinta haweenka iyo gabdhaha ay wasaaraddu ay ka caawisay
codadkaasi aad maqlayseenna waxay hordhac u yihiin waraysiyo aan la kala yeelannay madaxa xafiiska hay-adda u n women ee soomaaliya iyo agaasimaha waaxda jendarka ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacaddan aad hadda naga dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aalahan kale ah sidee gacan weyn looga geysan karaa ilaalinta xuquuqda haweenka sideese awood loogu siin karaa dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo waxbarashada haddii aad barnaamijkan ka dhagaysanayso baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada waa hagaag guutaalo intaynan u gudagelin waraysiyada barnaamijka bal si kooba noogu dulmar waxqabadka hay-adda u n women ee soomaaliya hay-adda u n women waa qeybta qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha haweenka caalamka qeybteeda ka howlgasha soomaaliyana waxay gacan iyo taageero weynba siisaa wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradaha qaabilsan arrimaha haweenka ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya hay-adda u n women faraceeda soomaaliya waxaa kale oo ay door weyn ka ciyaartaa sidii kaalinta haweenku ay u noqon lahayd mid si weyn uga dhex muuqata bulshada dhexdeeda iyo sidoo kale in dadka intiisa kale lagu dhiirigeliyo dhowrista xuquuqda guud ahaaneed ee ay leeyihiin haweenku si taas la mid ah hay-adda u n women waxaa kale oo ay gacan ka geysataa diyaarinta meelmarinta iyo fulinta axdiqarameedyada haweenka iyo sidoo kale tababaridda haweenka si loo hubiyo amaba loo sugo in haweenku ay mar walba xusuusnaadaan xuquuqaha ay leeyihiin hay-adda u n women ee soomaaliya waxaa kale oo ay gacan iyo taageeraba siisaa ururada ay leeyihiin haweenka iyo sidoo kale kuwa ay leeyihiin ururada bulshada rayidka ee ka shaqeeya arrimaha haweenka soomaaliyeed welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakula oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno guutaalo waad ku mahadsan tahay sharaxaadda kooban ee aad naga siisay waxqabadka hay-adda u n women qeybteeda soomaaliya haddaba si aan wax badan uga ogaano howsha iyo waxqabadka hay-adda u n women ayaan waxaan la xiriirnay sadiiq sayid oo ah madaxa xafiiska hay-adda u n women ee soomaaliya waxaana aan ugu horeyn weydiinay bal inuu noo sharaxo xaddiga iyo baaxadda howlaha u n women ee soomaaliya UN Women has been in Somalia since 2015 and has been focusing mainly on women's participation in politics and peace, ending violence against women and girls, and strengthening rule of law and access to justice for women.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan haweenka ee u n women waxa ay soomaaliya ka shaqaynaysay ilaa labadii kun iyo shan iyo tobankii waxayna si gaar ah diiradda u saaraysaa adkaynta kaalinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda nabadda ka hortagga rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha iyo xoojinta nidaamka sharciga ah sidaas darteed waa muhiim in la xuso dhiiranaanta haweenka soomaaliyeed ee ay qaybta kaga yihiin nabadda ka qaybgalka siyaasadda hogaaminta iyo horumarka dalka hay-adda u n women waxa ay la shaqaysaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya ururada bulshada rayadka ah waxayna xoojisaa nidaamka sinaanta jendarka soomaaliya dhammaan hay-adaha qaramada midoobay oo aan qayb ka nahay waxaan u olo olaynaa sidii lagu heli lahaa qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah ee doorashada baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya u n women waxa ay taageertay horumarinta aqooneed ee in ka badan boqol qareemada haweenka ah howlwadeennada cadaaladda iyo dacwad oogayaasha si loo horumariyo nidaamka sinaanta jendarka iyo xoojinta cadaaladda guud ahaan howl kale oo muhiim ah oo ay u n women qabatay waa in la xoojiyo isku xirnaanta howlaha hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee soomaaliya marka hay-adda u n women waxa ay kulamo la qaadatay ilaa siddeetan ururada bulshada rayidka ah oo ay haween hogaaminayaan si loo helo aragtiyadooda loona nidaamiyo taas oo qayb ka ah qorshaha qaramada midoobay ee sanadka labada kun iyo labaatanka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaa intaa dheer waxaan qayb weyn ka ciyaarnay hirgelinta lix iyo tobanka maalin ee udoodidda ilaalinta xuquuqda haweenka iyo rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo xuska maalinta haweenka adduunka ee siddeedda maars oo dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ay si wada jir ah taageero buuxda u siinayaan dowladda federaalka ah ururada bulshada rayidka ah iyo qaybaha kale And Eh, the bulshada.
ongoing International Women's Day, where all UN actors have joined together to provide support collectively to the government, civil society, and other partners.
sadiq dabcan eh, baaxadda hawsha ay qabato en, hay-adda u n women ee soomaaliya halkan kuma soo koobi karno En, hase yeeshee bal waxaan rabaa inaad marka noo sheegto sida ay u kala mudan yihiin howlaha aad qabataan In Somalia, there are a number of developments that have made with regard to soomaaliya waxaan ka wadnaa barnaamijyo badan oo horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda ku saabsan waxaa jira mashaariic badan oo u baahan in la siiyo dareen gaar ah iyo taageero joogto ah u n women ahaan waxaan xoogga saaraynaa dhisidda aqoonta haweenka iyo dhiirigelinta hogaamiyaasha haweenka ah si ay qayb uga noqdaan hanaanka siyaasadda iyo nabadda ee dalka oo dhan tani waa arrin muhiim ah marka la eego qorshaha qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah ilaa iyo hadda waxaan ku guulaysanay in la helo boqolkiiba labaatan iyo afar kuraasta baarlamaanka waxaan u baahannahay in qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah iyo ka badanba in aan ka dhigno wax dhici kara taas oo ah hadafka ay hiigsanayso dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo u n women ay ka go'an tahay in ay si dhow ula shaqayso dowladda iyo sidoo kale ururada bulshada rayadka ah iyo hogaamiyaasha haweenka waa arrin mudnaan weyn u leh haweenka waxaana naga go'an xaqiijinta in arrinkan aan ka wada shaqayno arrinta kale ee mudnaanta leh waa in haweenka ay ka qayb noqdaan hannaanka cadaaladda iyo in haweenka ay helaan xuquuq cadaaladeed weli waxaa jira warar sheegaya in haweenka ay takoor kala kulmaan hannaanka cadaaladda iyo in hogaamiyaal badan aysan heli karin nidaam cadaaladeed oo sax ah waa arrinkan midda muhiimka ka dhigaysa in ay si dhow ula shaqayso dowladda iyo nidaamka cadaaladda waaxda dacwad oogista iyo qaybaha kale si loo xoojiyo kobaca aqooneed ee habka cadaaladda ee jendarka waxaan sare u qaadnay kobaca aqooneed ee qarinnada haweenka ah si ay awood ugu yeeshaan in ay qabtaan kaalimaha hogaamineed ee nidaamka cadaaladda iyo sidoo kale xaqiijinta in la gaaro hadafka dowladda ee ah in la helo in haweenka ay helaan nidaam cadaaladeed oo loo siman yahay and access to justice overall.
ugu dambayn marka maxay yihiin waxyaabaha mudnaanta iyo muhiimadaba u leh hay-adda u n women sanadkan bilowga ah ee laba kun iyo kow iyo labaatanka sidaase ula shaqaysaan saaxiibada kale ee arrimahan ka shaqeeya The priority for young women for the future is qorshaha mustaqbalka ee hay-adda u n women waa in la helo qorshayaal muhiim ah oo la isla meel dhigay si loo howlgeliyo looguna guulaysto qorshaha wada shaqayneed ee qaramada midoobay iyo qorshaha qaranka sagaalaad tani waa arrin aad muhiim u ah maadaama dowladda iyo ururada bulshada rayadka ah ay xoogga isugu geynayaan sidii loo hirgelin lahaa hadafka qorshaha qaran ee sagaalaad kaasoo si cad u tilmaamaya doorka haweenka iyo habka sinaanta jendarka waxyaabaha kale ee mudnaanta u leh u n women waa sii wadidda u olo-olaynta dhaqdhaqaaqyada haweenka iyo dowladda si loo horumariyo kaalinta haweenka ay ka qaadanayaan siyaasadda nabadda iyo dhaqaalaha welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakula oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa sadiiq sayid oo ah madaxa xafiiska hay-adda u n woman soomaaliya oo nagala qaybgalayay barnaamijka taakulo
dabcan guutaalow aad ayuu u mahadsan yahay sadiiq oo aad noogu faahfaahiyey waxqabadka hay-adda u n women ee soomaaliya hase yeeshee ballaan markaan eegno dhinaca xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo aan iyadana wareysanay sacdiye maxamed xasan oo ah agaasimaha waaxda jendarka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ay isaga kaashadaan arrimaha la xidhiiray ilaalinta xuquuqda haweenka iyo habka awoodsiintooda sacdiyo maxaa ka mid ah waxyaabaha wan wanaagsan ee hay-adda u n women aad ka wada shaqaysaan
u n women marka loo fiiriyo hay-adaha qaramada midoobe hay-adda arrimaha jendarka ka caawisa wasaaradda waaye hay-adaha ugu muhiimsan waa hay-ada badanaa caawiyo wasaaradda oo qaramada midoobe ka tirsan sida u n f b a unicef u n d b u n women marka iyada waxay qaabilsan tahay dhinaca ka hortaga tacadiyada waxay kaloo qaabilsan tahay awoodsiinta haweenka sinaanta jendarka iyo guud ahaan xuquuqda haweenka marka tan iyo intaa wasaaradda kusoo biirish labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo hadda waxaan aan aan ogahay in ay howlo badan oo muhiim u ah arrimaha horumarinta haweenka iyo gabdhaha ay wasaaraddu ay ka caawisay u n women waxa ay markaas ay caawisaa u n women qorshaha wasaaradda haweenka ee ilaalinta iyo awoodsiinta haweenka iyo guud ahaan xuquuqdooda oo qayb ka ah qorshaha horumarinta qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya sacdiya marka maxay yihiin waxyaabaha mudnaanta idiin leh ee ku jira ajandayaasha idiin qorshaysan inaad wada fulisaan marka dunoman waxay caawisay axdiga caalamiga ah ee yareynaya dhammaan takorada ka dhanka ah een haweenka oo loo soo gaawiyo si dhow oo afka qalaadna lagu dhaho convention of elimination all forms of discrimination against women axdigana waa axdi muhiim u ah haweenka een guud ahaanna ay ku jiraan xuquuqo badan een axdigan een waxaa markaasi een ansixiyey dowlado badan ee oo ka tirsan dowladaha islaamka sida sacuudiga sudaan een masar een soomaaliyana saad ogtahay waxay ka mid tahay dowladaha caala- caalamiga ah lagula xisaabtamayo in een axdiyada caalamiga ah ay qayb ka tahay fuliso een sanadkan horta ad- ajandaa ugu muhiimsan aan qabano waxaa ka mid ah hadda een axdiga haweenka hadda aan ku sharxayo een een cutubiyada uu ka kooban yahay oo la rabo in markaasi een la fuliyo oo iyadoo dowlad goboleedyada iyo weliba wasaaradda ay iskaashanayaan een waan rabnaa inay axdiga haweenka oo ku jiro een dhinacii een ka hortagga iyo ka jawaabista een tacadiyada een xoojinta een ah, haweenka ee dhinaca dhaqaalaha een ka qaybgalka siyaasadda oo ololo oo ololo ballaaran la sameynayo markay doorashada dhammaatana een ay ku sii fidayso in la xaqiijiyo qoondada haweenka dhinacyada een ma- xilalka ku yimaada magacaabista een agaasimayaasha dowladda wasiirada iyo weliba xilalka een xafiisyada caadiga ah een waxyaabaha kaleeta inaan xoojina aan rabno waxaa waaye ee wax xoog la saaraya sanadkan qorshaha wasaaradda u degsan oo iyada inay naga caawiso aan qorsheenaha waxaa ka mid ah in la helo siyaasadda een kor u qaadista dhaqaalaha haweenka oo la rabo in aad loo caawiyo waxaa la rabaa in in lagu sameeyo qiimeyn in lagu sameeyo een heerka hadda uu joogo een een dhaqaalaha haweenka een dhinaca een fursadaha shaqo ay helayaan dhinaca waxbarashada dhinaca ka qaybgalka siyaasadda wax dhinacyada si loo xoojiyo waxaa la rabaa in marka hore qiimeyn lasoo sameeyo gaabka jira lasoo ogaado ama dhinacyada waxa ay markaas ay ka yar yihiin in la ogaado aad ayay u mahadsan tahay taasina dhegaystayaal waxa ay ahayd sacdiye maxamed xasan oo ah agaasimaha waaxda jendarka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadan aad hadda naga dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aalahan kale ah sidee gacan weyn looga geysan karaa ilaalinta xuquuqda haweenka sideese haweenka awood loogu siin karaa dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo waxbarashada haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka taakulo oo aan toddobaadkan uga hadalnay howlaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha haweenka ee u n women intaan dib uga kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan yihiin fadxi iyo guutaale oo toddobaadkaani nala soo codsiinaya barnaamijka taakulo ee radio snai oo khamiis dhaaf walba halkan aad ka dhagaysan kartaan toddobaadkaana waxaad dhagaysateen qaybtii sideedaad ee barnaamijka taakulo oo alaaba aan kaga hadalno hay-adaha iyo waxqabadka qaramada midoobe su-aasha toddobaadkan ayaan isla soo gaarnay maadaama mowduuca toddobaadkaani aan diiradda ku saarnay awoodsiinta haweenka soomaaliyeed iyo sida kaalinta ay kaga qaadan karaan maxay tahay dhegayste in la sameeyo si haweenka soomaaliyeed loo awoodsiiyo lambarka idaacadda ayaa si toosa nagala soo xidhiiri kartaan si aad barnaamijka taakulo toddobaadkaani aad fikraddiina nala wadaagtaan su-aasha toddobaadkan ama sheekada toddobaadkan maxay tahay dhegayste in la sameeyo si haweenka soomaaliyeed loo awoodsiiyo lambarka idaacadda furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad dhegaysta si toosa usoo wici kartaa si aad uga qayb qaadato barnaamijka taakulo ee toddobaadkani toddobaadkan qaybta sideedaad ee barnaamijka taakulo waxaan ku gorofeenay oo aan kaga hadalnay arrimaha la xidhiira awoodsiinta haweenka soomaaliyeed sida kaalinta muuqda ay kaga qaadi karaan gaar ahaana u n women oo ah hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhanka haweenka kaalinta muuqda iyo dardaragelinta arrimaha haweenka ay mar weliba la garab taagan yihiin su-aasha toddobaadkan maxay taa dhegaysta in la sameeya si haweenka soomaaliyeed loo awoodsiiyo lambarka idaacadda ayaa si toos usoo wici kartaa si aad barnaamijkeena toddobaadkan aad kaga qayb qaadato lambarka idaacadda furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal mar kale haddii aan ku celiyo lambarka idaacadda furuu waa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal barnaamijka taakulo ayaa si toosa u maqlaysaan dhegaystayaal saaxiibayaal dhegaystayaasha ku sugan caalamka iyo sidoo kale gobolada dalka soomaaliya waxay nagala socdaan qeybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai iyo bejka facebook aan ku leenahay snai radio halka dhegaystayaasha ku sugan jowhar iyo deegaanada ku gadaamanna ay naga dhegaysanayaan ama ay naga maqlayaan muujada dhirirkeedu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartiisa su-aasha toddobaadkan ama sheekada toddobaadkan ee barnaamijka taakulo qaybtiisii sideedaad maxay taa dhegaysta in la sameeyo si haweenka soomaaliyeed loo awoodsiiyo fikraddaada ayaad ku soo gudbin kartaa iyo jawaabta su-aashani adigoo soo garaacaya lambarka idaacadda furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal barnaamijka taakulo ayaa si toos u maqlaysaan qeybihii ugu dambeeyeyna waan ku guda jirnaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka taakulo waxaan kaga hadalnay oo aan diraddan ku saarnay u n women taa oo micnaheedu ay tahay hay-adda qaramada midoobe ee u qaabilsan haweenka iyadoo toddobaadkan barnaamijkeennu uu ahaa mid diridda lagu saarayay arrimaha la xidhiidha awoodsiinta haweenka soomaaliyeed iyo kaalinta sida muuqata ay kaga qaadan karaan iyo sidoo kale hay-addaasi kaalinta firfircoon ee haweenka soomaaliyeed ay kaga qayb qaadato horumarada iyo sidoo kale dhinac walba ee ku saabsan haweenka soomaaliyeed helo asalaamu calaykum dhegeyste soo dhawo walaal noo sheeg magacaad halkaa joogto degmada raagaceel ee gobolkani shabeelle hadhex xuseen soo dhawow bal aragtadaada waa maxay in la sameeyo si haweenka soomaaliyeed loo awoodsiiyo
wallaahi haddan aniga fikradeyda waxay la tanay waa haweenka waa hooyooyinka in oo walaalahayn marka waxay la tanay guryada si joogan ayna waxaa faraha ila gelin
waa mahadsan yahay xuseen oo nagala soo xiriiray degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana aragtidiisa toddobaadkaani nala wadaagayay barnaamijka taakulo qaybtii sadeedaada guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabinayaa dhegaystayaal barnaamijka taakulo oo khamiis dhaaf walba aad kala socotaan radio sni barnaamijka anigoo abdixasiis xasan macalin ayaa nila socodsiinayo dhegeystayaasha barnaamijkan uu seegayna waxay dib kaga daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay radio sni doso intaasi ka hor nabadgelyo
ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay